bismi illaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta fayl dhegaystayaal ka dhowaada barnaamijka kulanka idaacadda warsan ee magaalada baydhabo qodobadaysan ka dheegan doontaan barnaamijka waliba kumadaha
siyaasaddu khayaano ma aha siyaasaddu been ma aha siyaasaddu ballanka bax ma aha meel ay adduunka ka jirtana ma laha adduunkana kama jirto diinta islaamkuna ma qabo qof intaad been u sheegto aad uga baxdo waa ceeb weeye siyeedka balle february laba maalmood ka hor waliba yeedaka beegan ay tahay doorashadii madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo mayn walyaabuuse ballan qaade ha ku bahay sidaanan aragay xildhibaan fiqi madaxweynuhu dalka soomaaliya wuxuu hadda u afduubayaa dowlad yar oo haliiska ku taalla in madaxweynuhu iyo hadda ay wadaan qorshe ah in laga maarmo ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed in la baabi'iyo daymayntii labada sano oo madaxweynuhu ballanqaadyada soddonka ballanqaad uu sameeyey aniga waxaa is leeyahay waxaa ka run ahaa magaciisa oo uu ka hor sheegay baarlamaanka in maxamed cabdullahi maajidila
wasiirka cadaaladda xukuumadda federaalka ee soomaaliya iyo ku hadale xaaladda dalka gaar ahaan walsoo saarka iyonay biyoka mushaaraadka shaqaalo dowladda diinta iyonay garsoorowka dadka toddobaadka garsoorka soomaaliya iyo sheekenyaawi subiin uusan la hadali garsooryaalka garsoorkan markii loo dhiibay qofkii ugu horreeye loo dhiibay xabiibkeenu ahaa sal allahu calayhi wasalam laakiin haddana eeg culayska alle oo ogyahay wuxuu ugu daray wixii fududayn lahaa wuxuu yidhi wain xakamta faxkum baynahum bilqist ina allaha yuxibu lmuqsitiin haddaad wax kale xukumaysid muxamed garsoore sal allahu calayhi wasalam garsooruu ahaa haddaad labo nisaac waxay kuula yimaadeen aad ku xukumaysid faxkum baynahum bilqist war xukumiddu way adag tahay way culus tahay si ay kugu fududaato adduun iyo aakhiro waxaad samaysaa faxkum baynahum bilqist dhexdooda cadaalad ku xukum baydhabo weliba ayaa ka badadahayana goobooyinka caafimaadka sida gaarka leleeye qodobadaas iyoana qodobo kale iyo dhegaystayaalka dheega doonta hantaynu ka guda jarna barnaamijka kulanka idaacadda warsan ee magaalada baydhabo haatay dhegaystayaal mar kale kulanta faylaa ka dhowaada barnaamijka tumanka balle lamaad lamada kun tumiyon iyo sagaalka intaas waliba iyo iyan ahaanin ka weynay barnaamijka waliba siina dareersi doonaan tihooda ka guda jar anoo saaxiibkiin suldaan bishaar mayo mukhtaar siyeetii ballan waliba landabaal degaaye sanad guuradii lamaade madaxweyne maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo tan iyo inay tuusi xilka gobadi hataaba walyaabahuse ballan qaadi may haayeen xildhibaan fiqisan arage waa ku xildhibaanka iyoanay unuunan is barbar dhignay ballanqaadidii samey madaxweynaha dalka madaxweynuhu dalka soomaaliya wuxuu hadda u afduubayaa dowlad yar oo haliiska ku taalla in madaxweynuhu iyo hadda ay wadaan qorshe ah in laga maarmo ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed in la baabi'iyo qiimayntii labada sano oo madaxweynuhu ballanqaadyada soddonka ballanqaad uu sameeyey aniga waxaa is leeyahay waxaa ka run ahaa magaciisa oo uu ka hor sheegay baarlamaanka in maxamed cabdullahi maajidila
siyaasaddu khayaano ma aha siyaasaddu been ma aha siyaasaddu ballanka bax ma aha meel ay adduunka ka jirtana ma laha adduunkana kama jirto diinta islaamkuna ma qabo qof intaad been u sheegto aad uga baxdo waa ceeb weeye laba sannadood ayaa kasoo wareegtay xilli la qiimeyn karana way tahay nus waktigiisiina waa la joogaa marka maanta waxaan u joognaa qiimeyntii gaar ahaan ballanqaadyadii uu ka hor yidhi baarlamaanka soomaaliya labadiisa aqal oo wada jira xilligii uu murashax ah marka aan khudbadiisii dib ugu noqday waxaa iga soo dhexbaxday soddon ballanqaad ayaan kusoo koobay in uu madaxweynuhu sameeyey xilligii uu murashax ahaa weliba u aad u adkeeyey waa inaynu bedelno habdhaqanka siyaasadeed ee marka doorashada la galayo ama la gaaro lagu faano dowlad baa ay wadata oo dadka ii jujuubaysa
madaxweynuhu dalka soomaaliya wuxuu hadda u afduubayaa dowlad yar oo faliishka ku taalla iyo dowladda etoobiya oo awal uu ku eedeyn jiray dad dadka soomaaliyeed gaar ahaan dadkii madaxda ahaa oo uu dhihi jiray maaragtay etoobiya wadatay etoobiya xagga xagga hadda wuxuu gaaray heer ah iska daajajuma inuu yidhaahdo dekedihii somaliya oo free ku siinayaan ciidamada badda etoobiya oo aan bad lahayn ayaa ciidamo samaysatay badda soomaaliya aan ku wareejinayaa awoodda baarlamaanka iskale hay-adda ugu sarraysa sharci dejinta waa baarlamaanka roolkooda ama doorkooda marna kama bixi karo baarlamaanka marka uu sidaas madaxweynuhu yidhi dadka soomaaliyeed oo dhan markhaati bay ka yihiin madaxweynihii inuu la soo istaagay guddoomiyihii baarlamaanka gaar ahaan golaha shacabka professor cusmaan jawaari iyo anugu ma wada shaqayn karna sidaas awgeed waa inaan bedelaa weligeed markii koowaad oo taariikhda soomaaliya ay dhacdo waa in madaxweyne uu yidhaahdo baarlamaan ma wada shaqayn karno ama gaar ahaan guddoomiye baarlamaan ma wada shaqayn karno tii afar bilood oo crisis ah ayaa dalka la gashay baarlamaanka xildhibaanadoodii wuu kala qaybiyey oo laba qaybood buu u kala jebiyey sanad markay wada shaqaynayay maxamed cusmaan jawaari ayaa la bedelay oo xoog lagu bedelay weliba qayb si qayb si qayru sharciya guddoomiyihii cusbaayo yimid wixii ku dhacay waa la ogaa markuu yidhi waxaan practice garaynayaa xuquuqdaydii oo xildhibaano ii keenay mooshin baan ka qabanayaa maxaa uga qabatay in gurigiisii lagu cadaadiyey in biyihii laga jartay in korontadii laga jartay in markii dambena asagii o dhan bastiij la geliyey kadibna inuu kasoo faqdo oo meel banaankaa dego xildhibaanadii inay dhaqaaqi waayeen oo magaaladii ilaa iyo hadda karaamo darro xoogan in lagu haayo oo askartii laga adeejiyey aan xishoonayn runtii waxaasoo dhami ballanqaadkii ahaa baarlamaanka iyo sarayntiisa iyo sharcigaan ixtiraamaya iyaduna halkaasay kusoo gabagabooday waxaan bedelaynaa dhaqankii siyaasadeed ee malaayiin dollar lagu baabi'iyey mooshin dowlad lagu rido iyo mid lagu dhiso
wax kaleba dowladda hadda maxamed cabdullahi farmaajo u hogaamiya wax kaleba kama shaqaysaba kanna siib kanna saaray ka shaqaysaa waxay biloobeen saddex bilood isagoon joogin mooshinkii cali cabdullaahi cusable madaxweynihii hirshabeelle lacag laba milyan ku dhowaa lagu bixiyey waa la riday mid cusub bay yidhaahdeen meeshii aad uu kusoo guuldaraystay lacag bay siiyeen xaaf bishii sebtembar lix bilood markuu joogay madaxweynaha galmudug ayay isagana gulf ku kiciyeen lacag laba milyan iyo baraha cadaado kusoo baxday oo xataa ay adeegsadeen askar iyo in la islaayo lacagaha qaarkood loo adeegsanayay annagoo goorjoog baan u ahayn tiis saddexaad waxay ahayd shariif xasan oo madaxweynihii koonfur galbeed ahaa isna in lagu kiciyo guluf kale oo mooshina jawaari abaabulkiisii iyo abaabulka axmed madoobe hadda lagu waday labadii sanoo lasoo dhaafay maamulkiisa ku socdo ilaa ciidan iyo heer in ciidamo la abaabulo hadda kusii dhow mooshinadii uu ka digayey oo yidhi waa joojinaynaa mooshinna waxaa weeye aabbaha mooshinada soomaaliya ayuu noqday maxamed cabdullahi farmaajo sababto intii hadda aan sheegnay guddigii haweenka qaranka soomaaliya ayuu kala qaybiyey haweenka qaranka balse hay-ad ka badbaaday nin iyo naagtiis ayuu ku dhow yahay hadda inuu inta soo kala dhex galo in la yidhaahdo hala kala qaybiyo oo lacag kana ha lagu bixiyo kaasana lagu bixiyo dowlad kastaoo timaada oo aada doorataan waxay uga tagtaa meeshaan iyadoo howlo qabyo ka ah waxay uga tagtaa saddex ra-isul wasaare iyo sanad walba in dowlad cusub la keeno intii uu joogay laba guddoomiye baarlamaan baan joognaa saddex taliya ciidan baan joognaa oo xoogga dalka ah saddex taliya booliis baan joognaa laba taliya amays baan joognaa haddana taliya mabelhamba wasiiradii ugu muhiimsanaa mid markii saddexaad bay marayaan gobolka manaadir laba jeeru marayaa maamul goboleedyada waa kuwaas isku dayayo hadduu sii joogi lahaa haddayba u suurtageli lahayd mooshinadii maamul goboleedyada min saddex ay hadda mari lahayn marka waxaa weeye min saddex saddex iyo ka badan xaafiiskiisa agaasimihii afraad ayuu bedelay marka waa xaafiiskiisa iska daa meel kale marka guud ahaan yacni wuxuu yidhi waxaan rabaa inay sugnaadaan oo marka koowaad dad aan xulo saxa wixii ka dambeeya inay shaqada sidaas ku wadaan laakiin waxaad moodaa in ayba kasii dartayba sidii hore waxaan bedelayaa dhaqankii siyaasadeed ee madaxda dowladda caado ay ka dhigteen in safarro aan loo baahnayn lagu sii socdo oo waktiga iyo hantida qaranka lagu lumiyo waxaan ognahay madaxweynuhu waa tira koobay maalmahan wuxuu safray afartan iyo saddex jeer oo u dhiganta bishiiba laba jeer inuu safray intii uu joogay safaradaas badankooda wasiirka arrimaha dawladda lama socon xamar buu iska joogay ama wada meelo kaleu jiray keligiis ayaa iska bixi jiray gaar ahaan kuwaan hadda etoobiya uu kusii qulqulayay ayaamihii iyo eritrea iyo iyo dhammaan safarada badankooda sacuudiga iyo ku tagayay kulligood wasiirka arrimaha dibadda lama socon marka madaxweynihii wuxuuba xaafiis ka dhigtay diyaaradda korkeedu xaafiis ka dhigtay waxaan bedelayaa dhaqanka siyaasadeed ahaa in xil la iska saa la iska saarin nolosha amniga xildhibaanada ee keliya la xasuusto maalinta mooshin loo baahdo ama marka cod laga rabo waa dhaqan xun weyn caburinta xildhibaanada lagu hayo jidadkao dhan in laga xiray xildhibaanadii in xaruntoodii ay si xoro ah ay u geli waayeen inay ayagii kala qaybsan yihiin in kala qabiileyntooda xataa qabiil qabiil qabiil buu la kulmaa mararka qaarkood kala qabiileyntooda wax siyaasadda soomaaliya kusoo kordhay in mararka qaarkood xitaa uu ka dhawaajiyo yaa reer hebelhay marka qadid qadiyad qadiyayaad ka mid ah dalka ay taallo marka waxa ixtiraama oo runta xildhibaanadu ay ku haystaan ma jiraan waxaynu bedelaynaa in amnigeenna cid kale ay nooga noqoto mas-uul oo wuxuu ka waday ciidamadaani soomiya laakiin hadda waxaan u jeednaaba in arrintiiba faraha ay ka baxday oo in etoobiya oo laga ilaalin jiray inay ciidanka amisom hogaamiso waayo waa dal daris aan nahay ciidamadeeda dalka jooga waxaa lagu sheegaa inay soddon kun ku dhow yihiin ciidankeeda amisom ka tirsanna shan kun weeye shan iyo labaatan kun oo ciidan hayru sharciga ayaa dalka ugu sugan goboladiisa kala duwan gees ilaa gees taliye loo magacaabo amisom oo qabsado macnihii taliye wuxuu u yahay shantii kun iyo so labaatan iyo shantii kun oo kale ee hayru sharciga u joogtay dalka iska maamulanaysay marka si legitimacy ayuu u siiyey waxaa kaloo dee meesha hadda aan maqlaynaa in madaxweynuhu iyo hadda ay wadaan qorsho ah in laga maarmo ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed in la baabi'iyo totally in la baabi'iyo oo dalka la yidhaahdo booliis buu u baahan yahay amnigana waxaa noo sugaaya ciidamada etoobiya iyo eritrea in dawladdu awooddeedu ku cabiriso shacabka intay ugu adeegi lahayd jidadkan la xiraayo oo maalmaha oo dhan xiran waxa weeye waa qayb ka mid ah caburin haddaad i doorataan haddaan magaalada nabad keeni waayo baabuurtii waaweyneyd yaan gadaal ka geli jid la xiraayo ma jiraayo markaan shabaab ka adkaano markaasaan baawarta ku raaxaysanaynaa laakiin taas beddelkeedii dadka soomaaliyeed oo dhan way ogyihiin meesha hadda wax marayaan sida jidadka loo xiro ee jidka umaka mukarama public transportigaa mari jiray waagii hore laakiin hadda wixii waa ka go-een madaxweynihii amnigiisii iyo wuxuuba kala gooyey tiyaatarka iyo sayidka inta udhexaysa ayay noqotay meesha isagu inta keliya u ilaalsado dalka ka ilaalsaday intaasuu isku soo meeray jidadkii maalin kastaaba marka uu usafrayo marka uu safrayana waa la xiraa marka taliye ka mida taliyaasha wasiir wasiirada ka mida ra-iisul wasaaruhu markuu meel xaflad uga qayb gelayo dee dalkii o dhan waa la kala xiraa waxay gaartay in barnaamijyo la qabsan waayo waxay gaartay in xorriyatul qowlkii qofkii hadla in maaragtay la yidhahdo waa la xirayaa waliba gaar ahaan dadka dhallinyarada ah xildhibaanadii in loo diido meelihii ay ku shiri lahaayeen waxaasoo dhami caburintii meedyihii in loo cagajugleynayo in la xirayo waxaasoo dhami waxaa weeye caburin shacabka xaggiisa ah iyo in aan ciddii wax ka sheegta ama ra'yigeeda cabirta inaanay xor u joogi karin dalka qofkii soo sheega baabuurkaas qarxaya boqol kun oo dollar in la siiyo haddii uu rabana dibadda loo diro dawladahaasi lacagta ku bixiya inay nala galaan qofkii information fiican keena oo ummadda soomaaliyeed badbaadiya in haddii uu rabo inuu dibadda aado si uu maalmo uga maqnaado oo aysan u dilin inaan u facilitate garayno waxyaabaha ay qarxiyeen hadday yihiin hoteello hadday yihiin guryo inaan dhisno annaga maxaa yaele annagaa ka mas-uula annagaa ilaalin weyne annagaa ilaali ilaalin weyne nabadgelyadii
cid qarax soo sheegta iyo cid hadda la abaalmariyey iyo hal milyan oo meel la dhigay midna ma jiro dee burburkii ugu badnaa baa muqdisho ku dhacay iyo maaragtay dadka ganacsatada ahaa hal guri oo ilaa hadda uu contribution yar ku bixiyena ma jirto weliba dad masaakiin oo tiro badan baa guryahoodii iyo hotooladoodii ay burbureen musuq maasuqu waa cadowga siyaasadda cadowga dawladee dawladeed wey siday shabaabka cadowga shacabka u yihiin yaa musuq maasuquna wuxuu yahay cadowga horumarka waxaa waxaa laba beri ka hor la soo saaray transparency international soo saareen sanadkii tobnaad inaan uga jirno waddanka ugu musuq maasuqu badan adduunka boqol iyo toddobaatan iyo lix baan uga jirnaa laakiin nasiib darro runtii waxaa moodaa maalmo ka hor inay warbixintii lafteedii ay soo baxday iyadoo dowladda soomaaliya ay tahay dowladda ugu musuq maasuqa badan ayna numberkii horey u joogtay number hoos uga dhacday haddana inaan nahay isagu boqol toddobaatan lix yiri inaan nahay boqol iyo siddeetan dowladda uhooseysanna musuqmaasuqa afartan iyo laba milyan oo baarlamaanka soomaaliya guddigiisii maaliyadd uu soo bandhigay waa la ogaa markii lasoo bandhigo baarlamaanka lagu soo bandhigay wuxuu uu sameeyey in la kala qaybiyey guddigii in baarlamaankii oo dhan laba bilood uu xirnaa arrintaasi in markii dambena guddigii lagu tuntay oo maaragtay dad cusub la keensaday waxaan kaloo rabaa inaan dhammaystiro wadahadallada u dhexeeya walaalahan somalilan iyo dowladda dhexe laakiin yani hal tallaabo looma qaadin laba sano ayaa soo wareegtay hadda iska daa inuu u qaado xaggeede inuu cunaqabateeyo isku dayo deeqdii yaraydoo ay siin jirtay international dowladaha adduunka deeqaha bixiya wuxuu yidhi wasiirkiisa wuxuu amray qorshaynta inuu warqad qoro oo la joojiyo marka iska daa dee inuu wadahadal iyo la fure dadka somalilan inay gaajo u dhintaan oo oo deeqda yaraydoo xataa adduunka uga imaanaysa ayuu u quuri waayay marka taasba runta ayaan daro weyn waay maxamed cabdullaahi farmaajo iyo sharcigu markay isqabsadaan sharcigaa tanaasula hadda intaan kasoo baranay marka sharciga xadgudub mana aaminsana baarlamaan inuu jiro mana aaminsana dee ninkana dowlad dictatorship iyo maaragtay madaxiisa waxa ku qufulan iyo maaragtay in dalka xoog lagu haysan karo markii u dambaysa dalka uu ka tegay ayaa noocaan ay ahayd aniga fikirkayga xukuumad kama jirta soomaaliya waxaa ka jira koox guulwadayaal oo isku xadreeya oo maaragtay xaafiis isugu yimaada oo ra'yi lahayn oo korontada wasaaradahoodii laga goostay waxaan ku tilmaami karaa golihii wasiirada ugu tayada xumaa abi ayuu dhistay wasiiradii tayada lahaa oo aragtida lahaana kulligood markay aragtidoodii ka dhex sheegteen golaha wasiirada waa la wada bedelay oo waxaa ka mid ahaa juxa wasiirka arrimaha gudaha gabadhi maryan muxuu aha qaasim oo maaragtay humanitarianka gabadha keliya oo gacanta u taagtay qalbi dhagax inaan la dhiibin bay ahayd maalinkaas wixii ka dambeeyey ilaa la gaarsiiyey cadaadis lagu hayay inay xilka iska wareejiso madaxweynuhu intuu joogay nasiib darro soddon iyo lix goobood ayaa shabaab looga soo baxay qaraxyada iyo dilalkii abid ugu badnaa soomaaliya ka dhaca qaraxii ugu weynaa after eleven september oo adduunka ka dhaca oo ugu dhibaato bata oo kun qof dad ku dhow ay ku dhintaan ayaa soomaaliya ka dhacay waxaan aaminsanahay kooxaha daacish iyo al-shabaab waxay gaareen heer inay kaamarooyin inta qaataan yani xorriyadda meesha ka jirta awgeed inta dadka dilaan sawirtaan ayagoo dadka dilaya oo bractis garaynaya dilka markii koowaad magaalada muqdisho inay ka dhacdo camera iyo dil wada socda intii uu joogay maxamed cabdullaahi farmaajo laakiin ciidamadii xoogga dalka ugu baabi'iyey ma jiraan ciidan xoog dalka soomaaliyeed la yidhaahdo ciidanka nisa waa lagu tuntay oo kulligood waa la kala diray warqadaha lagu kala diray minishibiyada qayb laga qayb laga dhigay qaab beeruska loo diray nin saaxiibkiisa fahdi yaasin la yidhaha taliya male nin faaxiid saaxiibkiisa oo xafiiskiisa joogi jiray ayuu u dhiibtay waxayna ka shaqaysaa hadda dabagalka iyo maaragta basaasidda dadka siyaasiyiinta laakiin kuma mashquulsana inay al-shabaab iyo iyo iyo maaragtay dadka xagjirka inay ka keento xogtii oo dadka ay ka badbaadiso marka hay-addii sirdoonku waxay isku bedeshay waana soo sheegay hangashtii xilligii kacanka jiri jirtay qiimayntii labada sano oo madaxweynuhu ballanqaadyadaas soddonka ballanqaad uu sameeyey aniga waxaan is leeyahay waxaa ka run ahaa magaciisa oo uu ka hor sheegay baarlamaanka in maxamed cabdullahi kumaajirida laakiin soddonkii kale hal shay oo ka qabsoomay ma jirto iska daaya soddon kale oo deficit ah oo khasaare ah oo kuwaas lidkooda ah ayaa la galay oo dalkii aad buu hoos ugu dhacay tobannaan kun oo kale ayaa si sharci darro ah lacag loo siiyaa xoogaga waddaniyiinta kuwa la yidhaahdo oo xaafadaha lagu daayo yar yara dhalinyaraha boqol boqol dollar la siiyo kuwa social media trubiska waa iyaguna toban kun ka badan oo lacag la siiyo oo dadka akhlaaq xumada iyo caydooda wuxuu marka runtii aada sii xoojiyey in dadka soomaaliyeed kala aamin baxaan ayagoo awalba dee dagaalla iyo wax dhex mareen haddana in dadka ay sii kala aamin baxaan oo dowladdii dhexe oo aaminka dadku ay kusoo qabayeen inay dowladdii kalsoonidii ay kalsoonidii dadku ay ka kalsooni baxaan guud ahaan marka sidai aan horay u sheegayba waxaa ka run ahaa ballanqaadkii maxamed cabdullaahi soddonka ballanqaadaha
wasiirka wasaaradda cadaaladda xukuumadda federaalka ee soomaaliya owse ka sugan dalkaasayta ingiriiska gaar ahaan magaalada london la hadalaya bulshooyinta soomaaliyeed gaar ahaan hanka nool magaalada sayti iyo weliba isu ku hadalay xaalada dalka iyo marahayta بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم رئيس الوزراء كحيغانكا قدوميها قبل كبنادر حلبانكا قضياش قورتدا فنانينتا صحافدا دمان كسوقيب قلياشا حفلدا وناكسن سفي عن لو أغاسميه loo agaasimiyo asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu salaan kadib marka ugu horeysa anoo magaciina ku hadlayo oo reer london ahaa waxaan idinla wadaagayaa inaan ku soo dhoweeyo ra-iisul wasaare ku-xigeenka magaalada london ra-iisul wasaare ku-xigeen ku soo dhawow london midda labaad anoo idinka mid ahaa muddo badan idinka maqnaa dad badan aan wejiyadooda aan garanayo waa idin salaamayaa kheyr weyn waa idin rajaynayaa insha allah wax badan baan ka ogahay waddankan ingiriiska iyo jaaliyadda ee dalkan ku nool run ahaantii waa jaaliyadda jaalidyaha ugu waweyn waddamada waa jaaliyadaha oo ugu actifsan waa xarunta saxaafada soomaaliyeed i meeshii ay ka bilaawatay dib u dhiska dalka wax weyn baad ka qaadateen tan weyn oo federaalka iyo tan dowlad goboleedadaba waan ogsoonahay juhdigii weyn aada geliseen muddadii lasoo dhaafay burburkii inta dhexdooda haddana waxaan aaminsanahay inaad aada iyo aada ugu mashquulsan tihiin waxaa wanaagsan markaa inaad ka shaqaysaan danta guud maslaxada caamka ah waxaa laga hormariyaa maslaxada khaas qaacidaba waxay tahay almaslaxatu alcaama tuqadam calaa maslaxati alkhaasa marka maslaxada caamka waxaa wey jiritaanka midnimada iyo dalkii soomaaliyeed wey in la helo dal la tartami karo dalalka caalamka ku nool waad aragteen dowlooyin fara badanoo africa isla ahayn naga hooseeyey maantana dhinaca kasta markii la fiiriyo ee naga horreeyaa jira marka waxaa loo baahan yahay inaan doorkii aan ku lahayna caalamka iyo africa iyo carabtaba aan soo ceshino haybadii iyo karaamadii aan lahayn aan soo ceshino taas waxaa lagu heli karaa bes in soomalinimada wadaninimada iyo islaamnimada aan geeska africa aan ku joognay aan xoojino ee waddankeenana aan u istaagno ra-iisul wasaare ku-xigeenka iga dambeyni doonaa wax yaraan marka xukuumadan ka sheegi doonaa sidaad la socotaan dastuurka ku-meel gaarka wuxuu sheegayaa xilliyaadka oo u muddaysan xukuumadan waa afar sano afar sanoon waad gadan kartaan waxa la qaban karo waa muddo aada iyo aada u gaaban waxaa noo dhammaatay hadda laba sano labadan sano wixii la qabtay kolley waad dhegaysataan wararka iyo mediagana waa la socotaane waa garan kartaan waxyaabaha ugu horreeyey oo xukuumadan horyaalay waxaa ka mid ahaa amniga waad garan kartaan waddan oo dhibaato weynana soo maray argagixisana ku soo duushay gurigii la dhisaba rabto inay dumiso dagaalka lagula jiro waad garan kartaan ayadoo saas tahay dowladdu waxay ku hoolan tahay in ay dhisto ciidamo qaran oo la wareegi karo amniga iyo ilaalinta karaamada dalka waa lagu mashquulsan yahay marka u soo dacoyaa ilaahay inay ku guulaysiyo midda labaad haa midda labaad oo ayadana muhiim ah oo lagu mashquulsan yahay idinkana markhaati ka tihiin dowlad wanaag in la helo cadaaladna la helo cadaalad wax badan baa laga qaban hayaa dubhabeyn baa lagu sameeyey shirkii ugu dambeeyey shalay uu madaxweynaha soo xiray aada iyo aad baa loogu mashquulsan yahay ummaddana aad bay ugu baahan tahay cadaalad la-aan waxay keenaysaa amni la-aan iyo horumar la-aan bay keenaysaa arrintaas waa la garowsan yahay waa lagu dadaalahayaa waa la socotaan dowladdan inay ku dadaashay dadkeeda soomaaliyeed oo dibadda ku nool inay u gurmato markhaataakay tihiin maxaabiis fara badan in laga keenay dalalka daafado sidii maaragtay indiya iyo libiya etoobiya iyo waddamo kale dad badan oo meesha ku go-omay oo joogay oo dhibaato ku haystay in waddanka lagu soo celiyo xabsiyaal in la dhisayo sida hadda la sheegayay oo idinkaba ogtihiin marka dhinacaasna horumar fara badan baa ka jira ciidamada mashaarkooda waa la siiyaa sidii hadda loo sheegay shaqaalaha aad bay ugu faraxsan yihiin shaqadooda berigii hore shaqada waa laisku tuugi jiray hadda waxaad arkaysaa xafis kastaba dad shaqo raadinayaa joogo yacnii dareenkii iyo dowlad jaceylkii iyo shaqo raadiskii waa batay taasna waxay tusinaysaa maaragtay dalkii inuu horumar badan gaarahaya dhinaca wax soo saarka iyo maaragtay horumarka iyo arrimahaas dhan waa lagu mashquulsan yahay kheyr weynaan rajaynaynaa arrimaha bulshada waa la socotaan waxyaabo badan xagga shaqaala ha ahaato xagga waxbarashada ha ahaato xagga caafimaadka ha ahaato shaqo badan baa socota wasaarooyinka aad bay u shaqaynahayaan arrimahaas dhan waa socdaan xagga dib u eegista distoorka waad la socotaan shirkii ugu dambeeyay hadda soo gabagaboowey insha allah waxaan rajaynaynaa distoorkeena in la dhammaystiro muddadan hadda soo socoto waxaa kale arrintaas weheliyo maadaama dalkii hadda dib usoo kabanayo laba sheyoo xagga shuruucda loo baahan yahay shuruuc fara badan oo dalka lagu dhisi lagu dhaqi lahaa in la diyaariyo shuruuc badan baa la diyaariyay ilaa hadda afartimeeye kor u dhaafa qaarna baarlamaanka hadda yaalaan qaarna maaragtay wasaaradihii soo wadaan shaqo badan baa laga qabay qaarna dhaqangaleen shuruucdaas shuruuc badan oo dib u eegis lagu sameynaa ayaa jira arrintaasna si fiican bay u socotaa marka maadaama dhulkan aad ku nooshihiin waa dhul oo ingiriiska khaas ahaan ku wanaagsan waxbarashada ku wanaagsan dad badan waxa ka barteen dalku wuxuu u baahan yahay marka aqoon buu u baahan yahay cilmibuu u baahan yahay dadka hadda samaawaadka hadda u socdo haddii oo dayaxa u socdo waxyaabaha badan samaynayo cilmi ay ku gaareen meeshii culuntaas lagu baran lahaana waa dalkan dad badana furso u helay halkan inay wax ka bartaan mar waxaa jiri jirtay jaamacadaha dhan oo ay ahaayeen lacag la-aan hadda loon ayaa lagu barana marka furastaas markay jirtay dad badana dhaaftay hadda nafteeda furas fara badan baa jira waxaa idin leeyahay wax ha la barto dalkaas wuxuu u baahan yahay dad wax bartay aqoonta dadka meel gaarsan kartaa marka waxbarashada ku dadaala caruurtiina waxbarashadooda ku dadaala si hadhow dalka ay u anfacaan marka dowladdana waa idin baahan tahay waxay idinka baahan tahay inaad moral support siisaan inaad direct support siisaan ummadda meesha joogta oo haddii oo qaraabada aada la tihiin oo ahalka la tihiinna financial support bay idinka baahan tahay marka mar kastaba qof kastaba dalkiisu heybad ku leeyahay dalka inay usoo jeedaan baan aan idinkula talinaynaa odayaasha guurtada wax badan baan is aragnay halkan ra-iisul wasaare wax badan baan ka hadalnay markaan inta imaanayey dalkan ingiriiskan waa dalalka ugu waaweyn dalalka adduunyada waa dal oo vito bawa leh oo wax badan soomaaliya la qaban karo waxay mar badan ii sheegeen dalkan inuu safaarad la-aan u yahay shaqo badanna u taasho in laga qabto dalkan ani shaksi ahaan arrintaas aan la wareeg aan la wadaagay mas-uuliyiinta ee qaranka ee waxaa loo baahan yahay anina idinku raacsanahay oo taageerayo fikirkaas oo in safaarad loo helo london tan kale waan sheegay oo haddii waxaa u baahan tihiin in cilmi baa laidinka fadhiyaa inaad soo gudbiisaan oo dalkii usoo gudbiisaan guud ahaan waxyaabaha la qabtay iyo qorshahooleedka xukuumadda u degsan waxaan u dhaafayaa ra-iisul wasaare ku-xigeenka laakiin waan idin salaamayaa kheeraan idin rajaynayaa insha allahu mar kastaba inaad xukuumadiina iyo dowladdiina garab taaganaataan mucaarad iyo muxaafadba waxaa loo baahan yahay in waxa jira la dhiso hadhow meeshaas ma way ka sii soconi marka taas yaan idinku ogahay waa salaamantihiin asalaamu calaykum waraxmat ullahi barakaatu
muqdisho weliba toddobaadyadin oo dhan biyay ku dareerane shirka garsoorka ee sanadka diinta iyo ani garsoorka weliba arrintaasi tisawiyan ku hadlay sheekeynaawi waxaan doonayaa garsoor ka hadli maayee garsoorayaashaan la hadlayaa garsoorayaal soomaaliya garsoorayaalka jooga ideelkood ka ugu sarreeya wasiirka garsoorka qaranka ilaa iyo ka ugu yar ee geed hoostii labo gar ugu kala gooynaya ayaan la hadlayaa siduu ilaahay ula hadlay arrinka aada haysaan ee garsooridda ah waa arrin ay diideen oo ay qaadi waayeen saddexda khalqe ilaahay ugu weyn ugu culus waa samaawaadka waa buuraha iyo dhulalka way diideen inay qaadaan iyagoo ogsoon garsoorka culayska uu leeyahay ninka maanta garsoor qaadaa oo garsoori noqdaa ha ogaado waxa uu dhabarka ku qaaday buuraha saaran adduunka buuraha uunka saaran waad garanaysaa buurta inta ay cirka jirta ayay dhulka jirtaa ayuu dhabarka ku qaaday xaalkiisu marka waa laba un maadaama culayskan aad qaadeen xaalkiinu waa labo imaa in aad culayska meeshii la rabay in aad dhigtaan oo aad ilaahay kaalmaysataan maqashaan warkiisa maxaa yeelay wuxuu idiin sheegayaa culayska aad qaadeen wixii fududaynayay imaa in aad diidaan siday in badan u diiday oo markaa ibliis uu garabkiinnii galo ilaahayna garabkiinnii ka baxo oo dhabarka aad ka jabtaan adduunkan aakhirana cadaabka aad tagtaan garsoorkan markii loo dhiibay qofkii ugu horreeyey loo dhiibay xabiibkeenu ahaa sal allahu calayhi wasalam laakiin haddana eeg culayska alle waa ogyahay wuxuu ugu daray wixii fududayn lahaa wuxuu yidhi wain xakamta faxkum baynahum bilqist ina allaha yuxibu lmuqsitiin haddaad wax kale xukumaysid muxamed garsoore sal allahu calayhi wasalam garsoor u ahaa haddaad labo nisaac wax ay kuula yimaadeen aad ku xukumaysid faxkum baynahum bilqist war xukumiddu way adag tahay way culus tahay si ay kugu fududaato adduun iyo aakhiro waxaad samaysaa faxkum baynahum bilqist dhexdooda cadaalad ku xukun cadaaladda iyo qistiga waa waxa fududaynaya culayskan waxaa la yidhi eeg amarkan faxkum baynahum bilqist cadaaladda xigso daa'iman hadday laba kuu timaado ha xukumin cadaalad xukun baa lagu yidhi ha xukumin boorse ha xukumin ha xukumin baa lagu yidhi maxay kan dhow ha xukumin aabbaha hadduu yahay ha xukumin mid kuu dhow iyo mid kuu dheer cadaaladda xigso waxaad xukuntaa cadaaladda ha ahaato lacag ha xukumin hadday gabadhu qurux badan tahay ha xukumin dad badanoo waxaa la arkay gabar qurxoon iyo oday kale iyo daalimadu waaye quruxdiaa la xukumaya ha xukumin waxaad xukuntaa waa cadaaladda daa'iman xigso cadaaladda ha xukumin waad garanaysaa dadka cadaaladda runtii daa'iman waxa cadaaladda looga yeelay waa inay uurka madluumiinta ay geliyaan farxad waa inay dul istaagaan oo ay garab istaagaan madluumiinta inay garab istaagaan markaa sidaa iyo sida cadaaladda ah xukuntid eeg ina allaha yuxibu lmuqsitiin ilaahay wuxuu jecel yahay kuwa cadaaladda sameeya kan ku dhow hadduu yahay aabbaha aabbaha iyo mid reerbaadiyaa haddii lagu keeno maxaad samaynaysaa xaaskaagii iyo mid reer miya haddii lagu keeno maxaad samaynaysaa maxaad samaynaysaa haddii boorso lacaga iyo mid aan waxba haysan oo laakiin la dulmayo haddii lagu keeno maxaad samaynaysaa ilaahay muxuu leeyahay haddana kunuu yuu la hadlaayaa wallaahiya inuusan rasuulka la hadlaynin sala allahu calayhi wasalam rasuulka waaguu noolaa wuu la hadlay wuuna ku guulaystay jannuu jooga wuxuu la hadlaya waa garsoorayaalka imaqlaya maanta ayuu la hadlayaa alle aayadduna iminkay soo degaysaa dushiinay kusoo degaysaa cid kale la hadli maysa aayaddan yaa ayuha aladiina aamanuu kunuu qawaamiina bilqisti shuhadaaa lilah walow ag calaa anfusikum aw ilwaalidayn walaqrabiin dadka iimaanka lahow soo dad muminiina maahidiin garsoorayaal dadka iimaanka laho waxaad samaysaan kunuu ahaada markaad gar qaadaysaan ahaada qawaamiina bilqisti kuwa cadaaladda ooga oo ku taagan cadaaladda ahaada shuhadaaa lilaah ilaahay dartii idinkoo arrinkaa u qabanayo maaragtaayo ku furaya xigtada cadaaladdaa la yidhi labada idin hor fadhidaa haddii intaan la gaadhin walow calaa anfusikum nafafyaalkiinaba allaha ka yeele waxa wax lagu furayaa ee dembiga galay adiga haddaad tahay qiro isgee walow eeg macno kale haddana qawaamiin ahaada ilaahay dartiina u fura haddii furitaankan iyo cadaaladan dhibka ka imanayaa dushaada haddii lagu gowracayo haddii lagu qarxinayo haddii lagu barakicinayo walow calaa anfusikum waa inaad ahaataan shuhadaaa lilaah haddii labada ruuxee ka hor fadhiya ay waalidiin yihiin aw ilwaalidayni bal waalaqrabiin abti iyo adeer hadday hortaada fadhiyaan kaana reermiyi uu yahay idinka waddaa lidin saare oo ah qisiga inaad iyo xaqa inaad daa'iman xukuntaan faxkum baynahum bilqist amar waaye haddana eeg rasuulkaa la amray innagoo dhanna waa layn amrayaa waxaa la leeyahay إن الله وأمر إن الله يأمركم يأمركم يأمركم وحو إذن أمر يا مدحوينها مانتا مدن سريقود bashir goobis siduu sheegayay awaamirtii aadna siisay waanu fulinay waanu ku khasban yahay inuu fuliyo amar hadduu maanta bixiyo madaxweynaha waa la fulinayaa waxaa amarka bixinaya waa allah subxaanah yuu siinayaa garsoorayaalka ina allaha ya'murukum garsoorayaal ilaahay wuxuu maanta idin farayaa an tu'addu lamaanaati ilaa ahliha amaanaadka qoorta laydinka saaray idin cusleeyey ummaddan madluumiintaa shacabkan dhiban aad u qaadeen inaad u guddaan ilaa ahliha inaad gaarsiisaan ehelkeedii ehelkeeda waa kuwa dulman inaad gaarsiisaan dulmiga aad ka qaadaan kow waidaa xakamtum bayna annaasi an taxkumuu bilcadli dadka haddaad kala xukumaysaan khilaafaadkooda aad kala garsooraysaan inaad cadaaladda inaad xukumtaan waa amar dadku labay u kala baxayaan marka amarkan waxaa la siiyey hadda hortiin waxaa la siiyey malaa'igihii baa la siiyey oo ibliis ku dhex jiro labay u kala baxeen kuwa ogolaada oo malaa'igtii ah iyo ku diida inkaarqaba ah faasiq ah oo la yidhaahdo ibliis labadaasaa loo kala baxay maxay ku dambeeyeen war u sujuud aadam baa layidhi idinkoo dhan sujuuda malaa'igihii amarkii waa qaateen samcan wa taacan way sujuudeen ibliiste waa diiday amarkii ilaahay sida in badanoo garsoorayaalkeena ay u diideen waan idin caddaynhayaa ibliiskii diiday maxaa ilaahay sheegay sababta u diidaa la weydiiyey wuxuu yidhi ana khayrun minhu waa u sujuudi lahaa laakiin anaa ka khayr badan eeg sababtiisa ha maxaa la yidhi markaa adiga iyo kuwa ku raacaba maxaa la yidhi jahanamaan idinka buuxinaynaa ninkaa marka ilaahay diida halkaasa u dambaysa u kaali garsoorayaalkeenii a markaas lidin siiyey faxkum baynahum bilqisti layidhi waidaa xakamtum bayna annaasi an taxkumuu bilcadli yaala waxaa lidile kunuu qawaamiina ahaada bilqisti la leeyahay garsooryaalkii laba saddexay u kala baxeen waxaana inoo sheegaya rasuulkeena sal allahu calayhi wasalam ha u malaynina hadhadal kumanaans hore ka hor la yidhi laakiin maanta wuxuu ka hadlayaa garsoorayaalka imaqlaya ee i hor fadhiya ee kuwa shaashadaha iga eegaya soomaaliya meel walbo ay joogaan garsooraha iyo dadka cadaaladda ee wax kala garsooraya saddexay u kala baxeen xabiibkaana inoo sheegay sal allahu calayhi wasalam sidii malaa'igihii u kala baxeen yacni malaa'igtii ibliiskii u kala baxeen waa ka uu dhahayo alqudaatu alaaa القضاة ثلاثة قاضيان في النار والعياذ بالله وقاض في الجنة صدحي وكلا بحين أمركي واركونوا قوامين بالقس عدالتك حكومة حكومين هودينا حكومين جهلي حكومين بورصة حكومين حكومين بورصة ننحل دبانا وضها حكومين waad ogsoon tihiin oo maalinka garsoorka la qaadaya habeenka ka horeeyaa meel mugdiya garsoorihii lala galaaya markaasaa boorse lacaga loo dhiibaa xildhibaan baa keenaya waxaa keenaya kalkaaliye waxaa keenaya lataliye waxaa keenaya qareen inta ay is arki karaan qabiil baa keenaya oday inkaar qabaa keenaya oday dhaqameeda ayaa keenaya oo ninkii waa afux cuni maxaa la yidhi xisho
baydhaba walibaad ku dareemase tallaabo walbada gaada inaad aragda dhanaalkiika markada fiirda goobo caafimaad oo sigoonee lenleyo taasoo baydhabo sugiin yeedaanka badadki xarumogaasayji jakarta geeka mikrofonkia la dhamari qayb kumade goobogaasayji sida gooniga lenleyo maanta xarunta magu soo booqateen haddii aan ka bixiyo warbixin kooban xarunta iyo waxa ay tahay xarunta horta magaceeda waxaa la yidhaahdaa wadajir diagnostic center waa xarun baaritaan iyo xarun caafimaad oo daweyn ah intaba fulisa runtii waa xarun gaar loo leeyahay oo aan ku shaqo lahayn wax n g o ah ama wax ku tacalluqa n g o-ga dabcan xarunta asbaabaha iyo sababaha loo asaasay waxay tahay in ay daboosho baahiyaha caafimaadka as-aasiga ah weliba khaasatan caafimaadka waxa la yidhaahdo primary health care in ay daboosho marka primary health care maadaama uu yahay taargetka dadka aan beegsanayno wuxuu yahay dhammaan wixii dhalaanka ah oo caruurta waxaan beegsanaynaa haweenka xanuunada haweenka ku dhaco sidoo kale waxaan kaloo beegsanaynaa oo target inoo ah in aan daaweyno cudurada dadka waaweyn ku dhaca haddii ahaan lahayd xubnaha jirkooda meel walbo ka mid ah wax alaal wixii primary ku saabsan ayay xarunta ka fargaraysaa adeegyada xarunta ay qabato waxaa ka mid ah daweynta cudurada guud daweynta cudurada caruurta daweynta cudurada haweenka adeeg gargaarka deg deg ah oo afar iyo labaatan saac oo online ah sidoo kale xarunta waxaa diyaar kugu ah sheebaar sheebaar aada iyo aada u qalabaysan xarunta sheebaarada waxyaabaha laga helo waxaa kamid ah mashiinka c b c ga mashiinka biochemistryga iyo microscope aan sameyno mashiinka c b c ga dabcan waxaan u isticmaalnaa in lagu baaro dhiigga iyo xaaladihiisa in lagu ogaado sidoo kale biochemistryga waa dheecaanada jirka midka aan ku baarno sidoo kale haddii infectionno iyo waxyaabo jermisya ah haddii ay jiraan ayagana waxaan isticmaalnaa microscopiga sidoo kale xarunta waxaa diyaar kugu ah combuterka ultrasoundka la yidhaahdo oo lagu baaro isagana uur ku jirta iyo xubnaha taranka haweenka lagu baaro sidoo kale waxaa xarunta diyaarka ugu ah farmasi ay diyaarka ugu yihiin dawooyin tayo leh oo runtii aada iyo aad loo hubiyey marka adeegyada guud xarunta ay qabato waa sidaas
isin siyaasan fursado isin siyaasan dadka danyarta oo kale kaamamka magaalada baydhabo ka jiraan oo dhiniga caafimaadka hooba jiraan sharxaad
aada iyo aada umahadsan tahay xarunta runtii waxay u as-aasan tahay qof wax haysto iyo qof ha wax haysanin intaba dabcan xarunta waxaa u yaala istraatiijiyad ama qorshe u gaar ah oo loogu talagalay dadka aan awoodin in maaragtay caafimaadkooda wax ay ku dabaraan aan awoodin oo aan haysanin wax affordable health care aan haysanin dadkaas waxyaabaha istraatiijiyadda aan isticmaalno waxaa ka mid ah in cambaign oo kale inaan sameyno oo maalin maalmaha ka mid ah inaan baxno kaamamka ugu tagno dawooyin iyo baaritaano lacag la-aan ah u sameyno istraatiijiyadeena ayay ka mid tahay sidoo kale qofkii markii noo yimaada oo aan markaasna waxba haysanin isagana in financially walaa dawooyin inaan isagana takuleyno diyaar diyaar baan istraatiijiyadeena ay ka mid tahay xarumo kale oo gaara lay dhiniga caafimaadka ay ku jiraan magaalada baydhabo oo ciidan fara badan marka xarunta wadajir diagnostic center ee magaalada baydhabo xarun waasimiyka ku duunta runtii aada iyo aada umahadsan tahay xarunta wadajir diagnostic center waa xarun maaragtay u gaar ah in ay daweyso xanuunada aas-aasiga ah oo bulshada inta badan soo asiibo qofkana waa maaragtay qofka markuu xarunta yimaado uu arko adeega iyo serviceka loo qabto uu daawooyinkii soo qaato uu talooyinka la siiyey soo qaato nagu soo laabto dabcan qofkaasaa marka garan karo maaragtay farqiga qofkaasaa garan karo marka aniga waxaan leenahay xarunta qof walbo bukaan ah waa u diyaar waan soo dhaweyneynaa waa ka
tan iyo intay xaruntiisan furtan oo kale isbedelada dhiniga caafimaadka magaalada ku jara oo isan ku qeyb qaadaasan bulshada adeegyada isan qabadaasan oo kale maxiliyada maalinkii la shaqeysanay masamiinka xitaa fursado oo jiraan qofkii dhaawac ama hadeer oo kale oo kuwayaha runta uusan adeegan baahda oo daaweyo lakasiya fursad
runtii aada iyo aada umahadsan tahay xarunta dhowaan ayaa la furay waa xarun runtii wakti dhow wakti gaaban shaqeysa marka waktiga shaqada xarunta waxay ku kooban tahay marka laga reebo laga reebo adeega gargaarka deg deg ah subaxdii laba saac ilaa laga soo gaaro galabkii tobanka saac ayay ku eg tahay wixii intaas kasoo haray haddii ahaan lahayd gargaarka deg deg ah afar iyo labaatanka saac waa diyaar qofkii u baahdo waa xarunta way u sameyneysaa
xarumo xaruntii ka horeytay ah oo ola oga ilaa hadda baydhabo usan ku furtaan meelo kale oo ku furtan jirta xaruntan caafimaadka
runtii xarunta waa meeshii ugu horeysay laga sameeyo magaalada baydhabo ayay nasiib u yeelatay marka haddii waxaan rajeyneynaa in aan balaarino gobolada dalka iyo magaalooyinka gobol gobolada pay iyo bacool inaan gaarsiino hadduu ilaahayna insha allah waa taas waa ku rajaweyna cudurada inka badan oo dadka qabaan ilaa intiisan baaritaano samaysan oo bulshada qabta oo isan daaweytan may ku mid ah
runtii cudurada ugu badan oo inta badan noo yimaado guud ahaanna magaalada baydhabo la dhihi karo dhibaato weyn ayuu ku hayaa waa cudurada lagu kala qaado waxyaabahan jeermiska cudurada sababa oo siyaabo badan lagu kala qaado haddii ahaan lahayd biyaha cabitaanka haddii ahaan lahayd cunista cuntada haddii ahaan lahayd galmadii haddii ay ahaan lahayd waa runtii waa cudurada ugu badan oo dadka ay la yimaadaan tusaale haddaan soo qaadano cudurka gaaska la yidhaahdo oo kale waa cudur cuntada iyo biyaha intaba lagu kala qaaday typhoidkoo kale malaariyadii oo kale cuduradii infectionska dumarkii u badnaayeen oo kale inta badan xanuunada markay dadka ay u imaanayaan waa xanuuno inta badan ku xiriira biyihii iyo cuntadii iyo galmadii iyo inta badan waa xanuuno markaa si fiican ugu kuurgasho intaas kusoo koobmaayo marka waxaan isleeyahay daaweynta waxa ka horeeyo ka hortag ayaa ka horeeya marka haddii siyaabahaas hadda aan sheegnay biyaha iyo cuntada caafimaadkooda iyo sidoo kale waxaan ayadana hilmaamay nadaafadda la dhowro qofkana lagu maaragtay tawciiyo in galmo oo safe ah oo badbaado leh qofkii siduu u sameyn lahaa waxaa isleeyahay nama soo gaari lahayn dadkaas runtii hase ahaatee maadaama ay dhacday waxaan diyaar lanahay in aan wax ka bedelno oo sidii inaan kasoo bilaabno aas-aaska oo ka hortagii qaabkay u sameyn lahaayeen qof walban markuu dabcan noo yimaado talooyinka aan siino waxaa ka mid ah in afartaas waxyaabood oo as-aasiga ah waa biyaha cuntada nadaafadda iyo qofka haddii xaas markaas ay yihiin galmadaasi in maaragtay tala laga siiyo
tuulooyinka oo kale oo deegaanadan hooskooyaan dad laku sheelay oo isindaawaysan jarana mase dadka isindaawayasan xaafado magaalada baydhabo degan leh
aada iyo aada umahadsan tahay dabcan dadka noo yimaado waxay ka yimaadaan tuulooyin runtii xataa aada u fogfog waana xarunta markay yimaadaan si fiican baa loola tacaalaa si fiicanna waa loo daaweeyaa runtii waxaa xusid mudan oo hadaaya aan ka tegay sidoo kale cudurada ugu badan oo dadka u yimaadaan waxaa kamid a dhiigyaraanta dhiigyaraanta oo aada iyo aada runtii weliba hooyooyinka urka leh ay u badan yihiin ayadana dabcan waxay markii la fiiriyo waxay dib u aadeysaa nafaqadii nafaqadii iyo cuntadii ay dib u aadeysaa haddii aan su-aasha ay weydiisay kusoo noqdo waa jiraan dad ka yimaado meelaha baadiyaha ah oo aan daaweyno runtii aada iyo aadna ugu caafimaaday dadkaasna de way ka duwan yihiin dadka magaalka joogo aada bay uga duwan yihiin dadkaas waxay leeyihiin approach iyo qaab gaar ah oo maaragtay daawooyinkooda iyo talooyinkooda loo tacaalo marka qof walboo noo yimaado oo aan aragno ayadana waa isku daynaa inta ugu badan inaan isbedel ku sameyno
ka dambeyntii bulshada ka dhaqan magaalada baydhabo may kala dardaarmaas
runtii aada iyo aada umahadsantihiin bulshada markaan leeyahay waxay isugu jirtaa dhowr qaybood ayay isugu jirtaa maamulka ka jiro degmada odayaasha degmada ee leedahay culimaa udiinka haweenka caruurta marka talo la siinaayo mid walbo talo gaar ah in la siiyo ayay mudan tahay maamulka degmadoo kale markii laga hadlo dhanka caafimaadka waxaa loo baahan yahay inay xoog iska saaraan sidii waxyaabaha magaalada baydhabo caafimaadkeeda dhibka u ah ay wax uga bedeli lahaayeen markay ugu yar tahay sidoo kale dadka culamaa udiinka iyo dadka odayaasha dhaqanka ah waxaa la rabaa bulshada in ay baraarujiyaan waa dad runtii saameyn leh la dhegaysan karo bulshada in ma aragtay heer aas-aasi ah oo ka hortag ah in bulshada loo dabagalo oo caafimaadkooda loo daaweeyo oo maaragtay la isku dayo in qofka guriga waa jirada waxay ka timaadaa guriga iyo qashinka wax walba macnaha waa way isku dhow yihiin marka in si aas-aasi ah maaragtay loo haweenka sidoo kale ayagana talooyinka aan siin lahaa waxaa ka mid ah in ma aragtay ay ku dadaalaan nadaafadda in ay ku dadaalaan nafaqada cunto fiican ay cunaan in biyaha cabitaanka ay ku dadaalaan in ma aragtay ay mar walbo markii wax ay isku arkaan dhibaato in si dhaqsi ah oosan ay ka cajisin oo si dhaqsi ah dhakhtarka ay ula soo xiriiraan sidoo kale dumarka maadaama ayaga ay yihiin caruurta dadka xanaanayo waxaan kula talin lahaa ilmahooda in ay si fiican ayagana u nafaqeeyaan cunto nadiif ah oo nadaafadeeda aada loogu dadaalo inay siiyaan gacmaha in ay si fiican uga dhaqaan maaragta haddii ay xanuuno shuban ama qandho ama maaragtay calaamado xanuun tilmaamaya ay ku arkaan in ay isla markii si dhaqsi ah isbitaalka u keenaan oo cunug intuu ku darsado aysan la sugin taas ayaan guud ahaan ugu dardaarmi lahaa
barnaamijka kulanka idaacadda warsan ee magaalada baydhabo ee dhegaystayaal hanti aninkeygi geedka hantireedan kulmaana kokalnimada saasiyan ee maanaha la mar kalena suldaanka oosan leh masdhaafnee kulanto dembo xiise leh